hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shanta bisha oktoobar ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka aruurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idinkuga hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo uu marti inoogu yahay milkiilaha maqaayadda ankara sofrese oo ah maqaayadii ugu horreysay oo soomaaliyeed ee laga furo caasimadda dalka turkiga
magaaxyaduna waxay ku taalaa santet magaalada dadka turkiduna waa dad mar kasta isku daya bal waxa meesha ka socda inay ogaadaan qofka soomaaliga markay magaaxyada soo galaan qofka soomaaliga uu hadlaya uu buuqayaa anagoo taas ka duulayna waxaanu samayna inaan aanu samayno magaaxyo cusub oo ugu magac bixinaysaa
heesaha aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a
heestaasi iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
bilayska dalka ciraaq iyo shaqaalaha gargaarka deg dega ah ayaa maanta oo sabti ah waxa ay sheegeen in tirada dadka ku dhintay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee dalkaasi ka soconayay tan iyo muddo afar maalmooda ay sare ugu kacday ilaa laba iyo toddobaatan ruux tiradaasi waxaa barbar socda boqolaal kaleh oo iyaguna dhaawaca arrintan ayaa waxa ay imanaysaa xilli dowladdu ay qaaday bandow ay soo rogtay maalmo ka hor kaasoo ay dadkii dibadbaxayay iska indhatireen dhaqdhaqaaqa iyo weliba isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka ayaa caadigii ku soo laabtay magaalada caasimada ah ee bakhdaad waxaana la dareemayaa deganaasho iyadoo dadkuna ay markaasi caadi u soconayaan dowladda ayaa waxa ay dhagaxaan ka samaysan shub waxa ay ku xirtay wadooyinka taga goobaha ay dadka dibadbaxaya isugu soo ururaan banaanbaxyadan oo talaadadii lasoo dhaafay ka bilowday magaalada caasimadda ah ee bakhdaad ayaa dadku waxa ay kaga cabanayaan shaqola'aan musuq maasuq iyo weliba adeegii dowladda oo meesha ka maqan sida ay sheegeen
madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa maanta soo cusboonaysiiyey hanjabaadda turkiga ee ah in ay weerar cir iyo dhul ahba ku qaadi doonaan kurdiyiinta suuriya ee ankara u aragto koox argagixiso ah bishii agoost ayuu madaxweyne erdogan sheegay in turkiga uu kasii dhammaanayo dulqaadka ay u muujiyeen kooxdani hase yeeshee isla xilligaasi ayaa saraakiil ka kala socotay maraykanka iyo turkiga ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in zoon dagaalka ka caagan laga hirgeliyo gobolka idlib ee dalka suuriya khudbad t v-ga laga sii daayay oo uu erdogan maanta jeediyey ayuu ku sheegay in howlgalka ka dhanka ah kurdiyiinta suuriya la diyaariyey islamarkaana uu bilaaban karo maanta ama beri wuxuu intaasi ku diray in howlgalka uu noqon doono mid dhulka iyo cirka ah bartilmaameedkuna uu yahay bariga webiga furaad xukuumadda ankara ayaa rabtay in xoogaga kurdiyiinta suuriya ay ka cirib tirto xadka suuriya uu la wadaago turkiga halkaas oo ay aada ugu badan yihiin
halkaaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka madasha dhallinyarada oo sabti walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan la'anta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa marti iigu ah aadam yuusuf jaamac maamulaha maqaayadaha soomaali sofrese iyo saab ee magaalada ankara Een, aadam waa mahadsan tahay ee ku soo dhowow barnaamijka waan dhowahay eh, nuur walaal waana ku salaamaya Ee, goorma ayuu fikirka ah in maqaayad lagu iibiyo cuntooyinka soomaalida aad ka furto een, magaalada ankara ee caasimada turkiga Eh, nuurow haddaan dib ugu laabto waxoogaa eh, wadanka wadanka soo galay iyo anigu waxaan ahaa ardaydii timi bishii labiyo tobnaad Eh, waxaan leeyahay labada kun iyo labiyo tobanka bishii sideedaad labiyo labaatankeedii eh, wadankan turkiga Eh, saad u ogtahay waaga aan wadanka nimi ma jirin dad soomaaliyeed oo wadanka jooga waxa ugu badan waxay ahayd arday eh, ku nool wadankan goboladiisa run ahaantii eh, muddo afar sana ku dhowaad waxaan joogay eh, gobol la yidhaahdo cojeli ismiid oo u dhow magaalada istanbul halkaas oo aan jaamacadda kusoo dhamaystay kuliyadda saxaafadda Eh, kabacdi isla gobolkaasa waxaan ka bilaabay shaqo inaan la shaqeeyay t v-ga ku yaala gobolkaas oon in muddo aad ka shaqeynayay Eh, kabacdi waxaan usoo wareegay magaalada ankara oo iyana aan ugu soo wareegay inaan shaqo ka bilaabo t v-ga terete qeybta afturkiga ee qeybtiisa afturkiga ku taala magaalada ankara ilaacad ku baxda ee ilaacadu leeyahay t v-gaasi markii aan imi halkan aan muddo joogay ankara waxaan arkay in loo baahan yahay baahi taagan ay tahay in la furo ee maqaaxi soomaaliyeed marka abeenadii aan soo wareegay ankara u soo wareegayba fikirku wuu igu jiray inaan bilaabo kabacdi waxaa dhacday in isla labada kun iyo eh, sideed iyo tobanka dhexdeedii ilaa toddobiyo tobanka bisheedii sagaalaad meelahaas soomaalidu ay bilowday inay yimaadaan magaalada ankara Eh, isla markaana iyago kasoo guuraya wadamada eh, maxaan ku idhahdaa dee qaaradan yurub ku dhow ama africa oo kale sida wadankeeni loona baahan yahay meelay isugu yimaadaan buu fakirku igu dhasay inaan bilaabo nuuro waayahay bal inta aanan maqaayadan iyo maaragtay een, cuntooyinka aad karisaan iyo waxyaabaha la halmaala aan u guda gelin waxaa sheegtay in aad jaamacadda kaga baxday magaalooyinka kujeli iyo simid ee istanbul u dhow oo aan aada u garanaya dabcan Eh, marka maxaad ku takhasustay ma cuntooyinka mise eh, maadooyin kale Eh, nuuro waxaan anigu ku takhasusay oo dhameeyey kuliyadda saxaafadda gaar ahaan t v-ga iyo ilaacadda Eh, waxaan muddo eh, lix bilood toddoba bilood meelahaas ka shaqeynayay t v ku yaala magaalada kujeli oo aan ka ahaa reporter Eh, sidoo kale waxaan kasoo shaqeeyayna ilaacaddii eh, radio k la yidhaahdo oo iyana ku taala magaalada kujeli iyadana markaas aan ka ahaa reporter Eh, takhahuskaygu wuxuu ahaa eh, saxaafadda gaar ahaan ilaacadda iyo iyo iyo t v-ga inaan soo saa aan ahaa markaas soo saare hambali Sidoo ayaan kale, ku leeyahay eh, ah soco sorry Eh, sidoo kale anoo ka shaqeynaya markaa t v-ga waxaan isbaranay qoloterete u shaqeysa kuwaasaa igu soo wareejiyay marka inaan usoo wareego ankara laakiin saad og tahay eh, inta badan maslaga ama qofku wuxuu barto waxa ku shaqeeyahay waa yar yihiin haddii fursada aada heshid dee kuma khasbanaanaysid inaad ka shaqeysid maxaan ku dhahdaa waxaad marka aqoonta u leedahay anigoo stiil de shaqadayda ku jira eh, gaarka ay ahayd haddana kama banin saxaafadda iyo inaan wax qoro iyo inaan dee kala shaqeeyo wixii markaa eh, taaganba weriyaasha waayahay waa mahadsan tahay een, maaragtay een, hambali ayaana ku leeyahay maadaama aad tahay qof saxafi ah Een, marka aan dib ugu soo laabano ee maqaayadii aad ka furtay magaalada ankara marka magaca waxaad ka dhigtay eh, soomaali sofrisi marka maxay tahay micnahaas Een, nuurow kelmadda soomaali sofraysi waxa weeye eh, kelmad af turkiya macnaheeduna uu noqonayo een, cunto soomaali ama maqaaxida soomaalida waa garta marka goorma ayaad bilowdeen sanadkee ayaad furteen Een, saan jeclahay labada kun iyo waxaan bilownay eh, sanadkii hore dhexdiisaanu bilownay hadda muddo waxaanu shaqeynaa ko- een, toban bilood koob iyo toban bilood meelahaas waa garta marka markii aad furteen eh, sidee ayay idiin soo dhoweeyeen dadka reer ankara wallaahi eh, nuurow marka aad shaqo bilaabaysid marka aadan professional u ahayn een, aqoontina aadan lahayn way dhib badan tahay Een, waayo waxaan ma ahayn anagu waxaanu run ahaantii aniyo nimanka asxaabta aan nahay ee meeshan ka wada shaqeyno aanu aqoon u leenahay Een, keliya waxaanu aragnay inay tahay baahi taagan oo maxaan ku idhahdaa looga faa'iideyn karo dadka shacabka soomaaliyeed Ee, runtii muddo badan aanu la rafaynayno ilaahay waa nagu guuleysay inaanu markii dambe la qabsano Ee, runtii dadkan aan walaalo nahay ee turkiga ee ku nooli ama dadka turkiga ee wadankan iskale ahaanu martida unahay si wacan bay noo soo dhaweeyeen annaga waxaa noo dheer marka inaanu nahay dad wadanka luuqadiisa iyo maxaan ku idhaha sharcigiisa iyo afkiisa intaba garanayo oan caqabado badani runtii ka hor imaan karin maadaamanu wadanka wax kastoo looga baahan yahay ama khasab nagu ah inaanu fahano ay tahay aanu garayno waa gartay marka maadaama luqadii aad taqaaneen dabcan aad halkaas wax ku baratay waxyaabaha loo baahan yahay in sida diiwaangelinta oo kale wasaaradaha ay qusayso iyo maaragtay soo dhaweynta dadka iyo waxaa kaa saacidaya xagga luqadda
maadaamaad wadanka sharcigiisa garanaysay runtiina aanu anagu lawyers iyo leenahay muhaasaba ama la taliyaal xagga businesska ah way noo fududeed inaanu anagu sharciga inta aanu maro waana caqabada ugu badan ee nurow halkaas haddaan dib ugu yaro laabto soomaalida soo abaarta wadankan labada kun iyo sideed iyo tobanka wixii loo gaaray dadku soomaalidu aada bay u yimaadeen annagu waxaanu ahayn maqaaxida ugu horreysay ee laga furo ankara faraxsanahay maantana inay ka furan yihiin ugu yaraan toddoba lix maqaaxiyood ee magaalada ankara runtii oo dadka soomaalidu ay bilaabeen inay ku dhiiradaan markayna arkeen annaga inay businesskoodii iyana ka bilaabaan magaalada ankara laakiinse caqabada taagani waxa weeye qofka haddaanu wadanka fahmaynin sharcigiisa iyo luuqadiisa iyo maxaan ku dhahay dadkiisaba caqabado badan bay ku keentaa sidaadnu wada ognahay runtii adiguna aada markhaati ka tahay wadanka sharcigiisu waa waxaa loo bedelaa bille sharcigii bishii hore aada ogeyd waxaa laga yaaba inaan bishan uuna kajerle shaqaynayn oo mid cusub soo baxo marka inta badan soomaalidu arrinkaas way ku wareertaa laakiinse annagu maadaamaanu wadanka wax badanna joognay sharcigiisana garanay kana shaqaynay ardayna kasoo noqonay way noo fududeed inaanu stebskaanu marayno aanu aada u naqaano caqabadaha ugu waaweyn ee idinsoo wajahay maxaa ka mid ahaa maadaama aad hadda soo hadal qaaday caqabadaha
wallahi nuro waxa weeye shaqada marka aad bilaabaysid aqoonna ulahayd runtii caqabadaha ugu waaweyne kusoo wajahay way ku badan yihiin waxyaalaha qosolka ahi waxa weeye annaga iyo saddex nin oo aan laba nin oo kale aan asxaab nahay baanu shaqada ku wada jirnaa mid kaayana professional ama shaqadan umaanaan lahayn aqoonin aqoon umuu lahayn gaara waanu fikirnay shaqadii baanu bilownay nuuro markii aanu fikir ka qaadanay markaanu shaqada bilownay waxaa udhexaysay muddo toban cisha marka iyadaa maanaan hayn kukar maanaan hayn shaqaale maanaan hayn alaabta iyo meesha laga soo qaatay iyo qaabka loo soo maray iyo barnaamijka waxaan ku khasbanaan inaan anagu noqono maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahdaa isheeg qofkii cuntada karinayay qofkii cuntada karinayay iyo kii qaadayay iyo kii xisaaminayay iyo kii adayga doonayay iyo kii maxaan ku dhahdaa hawsha maamulayaba waa garta runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin dadaal badan aanu sameynay iyo garab istaag badan aanu soomaalida ka helnay oo haddaanan runtii aynayna garab istaagin in arday iyo ganacsata iyo waayeel iyo siyaasadiinba aanay annaga noo muujin inayna garab istaagin yihiin oo maqaaxidu maqaaxidoodii tahayna maanta heerkaa maanaan soo gaaray waaya marka goorma ayaa hesheen cunto kariye wanaagsan ama cunto kariso xirfadla ah
run ahaantii haddaan maqaaxidii hore ku laabto markii aanu shaqada biloobeynayba waanu soo qaadnay nin baanu soo qaadanay suryana andan caqabadaha ugu badan ee na hor imaanayeena waxay ahayn luuqada carabiga oo kale inaanan anagu aanan aada macnihii ufahamsanayn ninkana uu noo shaqeynay usan isaguna turkiga oqaanin sidoo kalena waxaa jira cuntada carabtu runtii way noo soo dhowdahay laakiin maha cuntadii soomaalida soomaalida waxay raadinayaan cuntada yaqaaneen canjeeladii soortii bariiskii sidii loo karinaya yani shakal gaara qaab gaara loo kariya cuntada soomaalida ninkii waanu helay mudduu nala shaqeynay saddex afar bilooda kabacdi waxaanu aragnay inaanay soomaalidu commentiga soo baxaya uusan ku qanacsanayn ninkana suu wax u karinayo waxaanu khasab ku noqonay marka ayaan ku khasbanaanay inaanu anagu tababarno maxaan ku dhaha gabdha soomaaliyeed oo maasha allah maanta shaqeeya runtiina lagu wada faraxsan yahay qaabkay wax u karinaya runtii caqabadaha iyana wadankan naga soo abaaray waxa weeye dadka soomaalidu marka ay meel isugu yimaadaan waa dad sheekeeya inta badan maaragtay aada u hadla buuqa magaaxiduna waxay ku taalaa santak magaalada dadka turkiduna waa dad maxaan ku dhahdaa maraakle yani waa dad mar kasta isku daya ba waxa meesha ka socda inay imaa ogaadaan qofka soomaaliga markii maqaaxida soo galaan qofka soomaaliga wuu hadlayaa wuu buuqayaa afar qof baa meel wax ku wada cunaya gacantay ku cunayaan marka dadkii turkidu iyagoo danaynaya inay meesha yimaadaan haddana waxoogaa waxay noqotay inaanay dadkan la ficilgeli karin annagoo taas ka duulayna waxaanu sameynay inaanu ilaa saddex bilood kadib aanu samayno maqaaxi cusub oo magaceedana aan ugu darnay ugu magac bixinay saab taasoo laga helayo dhammaan cuntooyinka ajaanibta meeshay ku taallaa meeshii hore ka weyn tahay decorationkeeda iyo dadka ka shaqeeya kulli ay yihiin maxaanku idhaha dad professionaala oo maxaanku idhaha turkiya iyo carab iyo soomaali bay isugu jira laakiin ay yihiin dad professionaal oo shaqada ka garanaya runtii taasi waxay naga yaraysay culayskii soomaalida iyo isdhexgelayay maxaanku idhaha ajaanibto wixii ajaaniba ama wixii u baahan in cuntada kale ay tijaabiyaan maqaaxidaasaan u dirnaa waaya marka cuntooyinka soomaaliga ee aad samaysaan ee aad maqaayada ku diyaarisaan maxaa ka mid ah
horta cuntada soomaalida inta badan ay cunto runtii muddadan shaqadan aan waday hadda waxaan ogaaday cuntada ugu badan ee soomaalida cunto ba inuu yahay waxa la yidhahdo bris iyo hilib ama baasto aye waa gar
marka qofka soomaaliga waxa ugu badan oo cunaahay waxa weeye cuntadaas oo bris iyo hilib anagu kama madnin marka inaan maadaama magacaanu wadanaa uu yahay somali sofresh bikaso qofka turkiga ama ajaanibka ku imaanaya maqaahi kastaatu tago bris iyo hilib uu uu helayaa waa in la helaa cuntadii asalka ahayd ee soomaalida dee wadankeeni laga cunaya ama magaca cuntada soomaalida sidata taas anagoo ka duulana waxaanu samaynay inaanu helno maxaan ku dhahaa soortii sambuusihii maxaan ku dhahda cambuladii cuntooyinka gaarka ah ee soomaalidu leedahayna sida haruurka ama garowga waxay yidhahdaan soomaalidu aanu ka keenno wadankii inaanu ku sameyno maxaan ku dhaha isna laga helo marka falcelintii ka soo baxday markii dadka ajnabiga haba u badnaadeen turkida ay cuneen cuntada soomaalida maxay ka sheegeen wallahi aada bay uga heleen aada bay uga heleen inta badan soomaalidu waxay isku koobtaa businesskooda inuusan soomaalida dhaafin annagoo annagoo taa ka duulayna badan mili aynu soo bandhigno cuntooyinkeena keliya inaynu tahay turkiga baastio bris kula wareegna maahay marka qofkuna marka uu waxaan la dhamiyo run ahaantii waxooga cabsibaa kelaysa oo xagga caafimaad ahaan laakiin qofku markuu maanta cuna waxad arkaysa berina isagoo imaanayo oo cambuladii ama sambuuskii ama sabaayadii iyo sukaarkii iyo qaabkii loo sameeyey uu aada uga helay kusoo laamanaya marka aad bay uga helaan berigii aan turkiga joogay oo ataan isla joogi jirnay istanbul mararka qaar kuma aysan oolin maqaayado soomaali ah inaga oo aada u jeclaa jirnay inaan helno cunto soomaali laakiin hadda dadka u badan ardada iyo soomaalida hadda degtay turkiga tirada badan ee yurub iyo america ka baxday iyo weliba soomaaliya sidey u arkaan inay haystaan maqaayad soomaali ah oo ay ka helayaan cuntooyinkii soomaalida oo dhan wallahi walaalow arrinkaasi keliya kumaba eeka maxaan ku idhahdaa cuntada qofka soomaaliga ahay markuu maanta yimaado nurow meeshan waxaa yimi soomaali badan oo qaab maxaan ku idhaha information khaldan la siiyey baa meeshan yimi marka qofkii xanuunsnaaya la keenay wadankan lagaga tegay ama waxba looga qaban kari waayey kii problem kusoo maxaan ku idhahdaa ku dhacay raba in la caawiyo iyo kii yimi yaan waxba kala garanayn bay waxay noqotay santa ay yimaadaan oo problemkooda aanu ku xalino maalintay ugu yar tahay toban shan qof meelahaas baa noo yimaado oo dhibaatooyin kala duwan haystaan oo aanu alxamdulilah waxalino howlahooda marka aada bay ugu farxaan oo ay soo samaystaan maaragtay markay yimaadaanba adriski horey bay kasoo qaataan oo ay ku yimaadaan iyagoo meesha maqaaxida marka santar ay isku waraystaan oo fadhiistaan oo maxaan ku dhahdaa dhibaatooyinkooda lagu xaliyo odayaasha yimaadaan oo maanta aynan dareemeyn inay waddan kale joogaan bay run ahaantii noqotay waa gartay marka waxaa igaga warantaa dhinaca shaqaalaysiinta oo kale dowladda turkiga waxyaabihii aan ku ogaaba xagga shuruucda inkastoo adiga aad meeshii joogto aada la socoto shaqaalaysiinta oo kale qofka ajnabiga ah marka uu ganacsi furanayo waa in waxaa shardi ahayd in uu shaqaalo badan oo turki ah uu shaqaalaysiiya caqabadaas sidee uga gudubteen run ahaanta waa run arrinkaasi waa jiraa welina waa sidiisii waana shaqeeyaan oo de way joogaan turkidu laakiin annagu waxaanu awoodda saaray meeshan inay joogaan laba kun oo arday ka badani oo runtii caqabado dhaqaale ay haystaan marka intii aanu qof maxaan ku idhahdaa turkiya shaqaalaysiin lahayn annaga ganaax baa nagu dhacee waxaa nooga fiican qof soomaaliya marka baahiyihiisa runtii arrinkan waxaan uu meesha ka qaato ku gudbaya inaanu shaqaalaysiino marka boqol kiiba sideetan dadka halkan ka shaqeeya waa soomaali waxaan ku faraxsanay inay labaatan qof iyo ka badan oo soomaaliya special ardaya inay maanta ka shaqeeyaan labada maqaaxi oon shaqo abuur samaynayo qaarkood kelinka dambe jaacadda markay kasoo baxaan soo galaan kuwa kalena kelinka hore ay soo galaan inaan isku celcelinaynaynaa bal horta ardayda iyo dadka kale dhibaatooyinka gaarka haystaan inay meeshan ka shaqeeyaan si hawlahooda iyaga ugu dabirtaan dhinaca yani sharcigu weli waa sidii waayahay dhanka qiimaha een, ma aragtay cuntooyinka aad ku bixisaan oo kale ma qiimo ka duwan qiimo maaragtay qiimaha cunt- maqaayadaha kale miya mise een, maxaan ku idhahda waxaa la socotaan eh, suuqa arrinka qiimaha een, anagu meni waan leenahay een, suuquna la socdaa laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdo orange indrim yani studentiga waxaanu samaynaa iyo qof kasta oo aanu ka aragna duruuf gaara inay jirto waxa la yidhahdo wuxuu leeyahay qiimo dhigin especially ardayda een, meeshan waxay leeyihiin numbers aan ugu talagalay inu numberskaasi ardayda uu nagu sameyna indrim waxa la yidhahdo ama sales hoos aanu qiimihii wixii la siinayay hoos uga ridno aad bayna taasi usoo jiidatay dhammaan soomaalida iyo ajanabiga iyo ardayda meesha ku nool waayahay marka eh, ka waran een, maadaama hadda maqaayado badan ay wa- maaragtay oo ay soomaali leeyihiin sida aad sheegta ankaraba ay todoba ka furan yihiin idinkuna aad ka mid tihiin maqaayadahaasi Eh, magaalooyinka kale ee waaweyn ee turkiga ma ku tala jirtaan inaad ka furtaan maqaayado
hore walaal usan kuu sheegay maqaaxiyo lix gaariyo ama toddoba runtii way ka furayeen magaalaha ankara Een, annaguna waxaanu ahayn dadka ugu horreeyay weliba markaas meelaha arday ku raday inay meeshan een, hantidooda iyo bahalka ay xoogooda geliyaan annagu aanan garanayn waxa kasoo bixi doono Een, ilaahayna waa nagu guuleysiiyey Een, runtiina waan ku faraxsanay in soomaali badani maanta ay maqaaxiyo ka furatay oo ay arkeen haba dhanka sharciga aqoon badan yaanay u lahaanin laakiin een, ay arkeen Een, insha allah kolley futureka way noogu jirta inaan aanan meeshan keliya taagna anaan aan dib iyo horeba maxaan ku dhaha aan horey uga sii anbaqaadno magaalooyinka waaweyn sida istanbul iyo aan gaadhna insha allah kaasi waxa uu ahaa aadam halac jaamac maamulaha maqaayadaha soomaali sofrese iyo saab oo ah maqaayado soomaali ah oo lagu kariyo cuntooyinka soomaalida oo ku yaala magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga khadka telefoonka ayuuna igugu warramay guud ahaan barnaamijkeenna madasha dhallinyaradana intaa ayuu toddobaadkan inagaga dhan yahay tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii madasha dhallinyarada ayuu nala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa v o a mar kale aan nuur dib ugu laabto si uu inoogu guudmaro wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha mahadsanid jacfar ciyaaro ka tirsan horyaalada waaweyn ee yurub ayaa maanta dhici doona iyo berri een, galabta ciyaaraha dhici doona ee xagga ingiriiska waxaa ugu horeysa ciyaarta dhex mari doonta goordhow kooxaha tottenham iyo brighton ciyaaraha kalena caawi fidkii ayay dhici doonaan everton waxay la dheeli doontaa kooxda benley liverpool oo horyaalka hor kacaysa ayaa waxa ay garoonkeeda anfield kusoo dhoweyn doontaa kooxda leicester norwich iyo aston villa ayaa isla ballansan watford waxay la dheelaysaa kooxda sheffield caawa een, waxaa sidoo kale dhici doonta ciyaar dhex mari doonta kooxaha westham iyo crystal palace kooxaha kale ee waaweyn waxay dheeli doonaan eh, axadda birito arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda bournemouth manchester cityna waxay la dheeli doontaa kooxda wolves chelsea waxay la ciyaareysaa southampton habeen dambe halka manchester united ay xooda dari doonto newcastle united ciyaaraha spain ee la liga haddii aan fiirino eh, sabtida maanta iyo axadda ciyaaraha dhici doono En, eh, galabta goordhow waxaa is arkaya leganes iyo levente real madrid caawa ayay qaranaada la dhiri doontaa valencia iyo deportivo caawa ayay is arkayaan halka osasuna ay la dheli doonto via real Eh, barcelona ayaa waxa ay axadda la dheeli doontaa kooxda ishbiliya waa habeen dambe ciyaar xiise leh ayaana la sheegaya ayaana laga la filayaa inay dhex dhex mari doonto labadaasi kooxood En, atletico madrid waxay la dheeli doontaa kooxda real valladolid valladolid Eh, atletico bilbao iyo celta vigo ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona En, dhinaca talyaaniga serie a saddex kulan ayaa la ciyaari doonaa galabta iyo caawa spal waxay la dheeli doontaa galabta parma eh, verona samdorina caawa ayay ballansan yihiin genoa iyo milan ayaa ah ciyaarta isha lagu hayo labada koox baquus ayay taagan yihiin oo inta badan waa laga wada badiyey lixda kulan ee lasoo dhaafay milan afar jeer ayay khasaartay kulanka caawa ayaana waxaa uu noqon doonaa kulan dhinac uu ridi doonaa kiiska tababaraha ee tababaraha cusub ee milan jimbolo haddii laga badiyo waxaa la sheegayaa in uu noqon doono kulankiisii ugu dambeeyey ee uu kooxda layliyo afarta kulan saddexda kulan ee lasoo dhaafay si xiriir ah ayaa lagaga badiyey kulan horena waa ciyaartii furitaanka ayaa laga badiyey ciyaaraha kale ee talyaaniga ee seriaada waxay dhici doonaan axadda kooxaha waaweyn haddii aan kasoo qaadano fiorentina udinese aynu dheeli doontaa biri galab juventus iyo inter milan ayaana ah ciyaarta toddobaadka ciyaartan waxaa la sheegay habeen dambe waxay ka dhici doontaa magaalada milano waxaana la sheegayaa inay noqon doonto tii ugu daawashada badnayd ee abid horyaalka talyaaniga laga daawado gaar ahaan dhanka dakhliga marka laga eegana ciyaarta ugu dakhliga badan ayay noqon doontaa marka laga fiiriyo sida loo gatay tikidhada ciyaartaas dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
waa hagaag nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay maqalkaasi muusiga dhegihiinna ku soo dhacaya iyo codka ku lamaanba waxaan filayaa inaad wada garateen waa heestii halow iyo codkii macaana eebba naxariistii jannaha ka waraabiye nuur eebo
heestaasi hallo uu ku luqaynaya allah u naxariistee nuur eebo horena uu u qaaday fanaanka axmede abubakar alcamaari ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay duhurnimadan bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo